bismillahi raxmaani raxiim dhammaan dhegeystayaasha ku taxan raadiyo muqdisho raadiga qaranka wariyayaasha shaqaalaha dhammaan waa idin salaamayaa alxamdulilah maanta oo taariikhdu ay ahayd afar iyo labaatankii bisha labaad ee laba kun sideed iyo tobanka xarunta wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaan ku qabanay shir aan isugu yeernay dhammaan kambaniyada iyo enji-oyada ka howlgala ee dowlad goboleedka hirshabeelle deegaamadooda
maxaad kala hadlayseen marka
waxaan kala hadlaynay waa hay-adihii iyadoo uusan jirin haysan jirin dawlad ama dhismaha dowlad goboleedka hirshabeellena u dhicin waktigii burburka dalka enji-oyada oo ay hogaaminayeen ama ay madax ka ayeen aqoon-yahano soomaaliyeed waa dadkii kaalin ka soo galay dib u soo nooleynta iyo wax ka qabashada beeraha sidaa awgeed maanta dacdama aan yeelanay dowlad goboleed oo ka mas-uul ah shacabkaas dhibaataysan ee beeraleyda ah inaan enji-ooyadii isugu yeerno oo aan ku dardargelino shaqada ay qabanayaan iyagoo si cadaalad ee lagu qaybinayo kaalmada deeqada ee lasoo helo enji-ooyadana sida ka warqabtid waxay qabtaan howlaha badi ee ku taxalluqa ee gaar ahaan enji-ooyada barofeelkooda uu ku qoran yahay wax ka qabashada ee beeraha
waaye toddobiiyo labaatan sano ayay enji-oyadu shaqaynayeen deegaankii dhinaca beeraha wax uu horumar ka sameeyey ma lahan beeralaydu markaad la hadasho way cabanayaan marka maxay idiin sheegeen oo ku saabsan maadaama dowlad goboleed oo dadkii ka mas-uula aad tihiin in dhibaatada haysta beeralayda in aan wax ka qabano cabashada naga soo gaaraysay ee shacbiga run ahaantiina qofka markuu wax qabto eedaba u iman karaan waxaan kala hadlaynay in ay shaqadooda haddii shalay mataqaana ay ahayd enjihoga intuu konturaad iska soo qaato uu tuuladii tago uu yidhaahdo shaqadaada idi qabanaa asagana uu wax monitoring ama dabagal aysan lahayn maanta inay shacbiga leeyihiin dawlad goboleed dabagasha mashaariicda ay soo qaataan iyo kuwa na soo gaaray oo annaga aan gacanta u gelinay inaan ku dabagalno deegaamadii laga qabtay dadkii ka faa'iidaystay shacbigana ay ka warbixiyaan enji-oyadaas ama kambaniyada shaqooyinka ay qabteen inay shaqo fiican qabteen oo ay ku rayaaqeen iyo in kale waayo waxay ay qeybiyaan abuur waxay qeybiyaan cash for work waxaa la yidhaahdo lacago ag lagu bedelanayo shaqada kanaaladii oo la qodo dhulkii oo la diyaariyo beeraleyda si loo qabto marka barnaamijyadaas oo dhan haddii aysan jirin dawlad ama maamul dabagala oo shacbiga sidii loogu talagalay inay u gaarteenna loona fuliyey aan kasoo warbixinin waa cabashada aada sheegaysid oo shacbiga ka imaanaysa ayaa weligeed iska taagnaanaysa hay-adahaasi aan dawliga ahayn shaqaynayay intii muddo ah haddana aada la kulanteen ma diiwaansan yihiin kuwa diiwaanka idinku jiro oo waxa ay qabtaan iyo sida ay u shaqeeyaan aada la socotaan ma yihiin
waxay isugu jiraan kuwa diiwaan gashan oo haddaba shaqo ka wada deegaamada hirshabeelle enji oya shaqo ka wada sida caratuurka lagu sameynayo webiga waayo webigii shabeelle dhibaatooyinka oo aan ku qabno waxaa ka mid ah deegaankani markii webiga u yimaadane meelaha ugu jijilcan ayuu ka fatahaa oo dalagii iyo wixii la tabci uu baabeeyaa marna wuxuu noqdaaba sanadahan oo haddana aan ka wada hadlayna enjiyadan aan u sheegnay xaalad khatar ah oo aan dhihi karno waaba masiibo saddexda sano oo ugu dambeysay webigii oo gudihiisa kubad lagu cayaarayo oon weligeed dhicin
waaya marka hay-adaha aan diiwaansaneen maadaama labada dhinac ay isugu jiraan ma la hadasheen inay soo diiwaan geliyaan habka ay u shaqeeyaan aada wax badan ka ogaataan mise un dee idinkaa raalli ka ah inay sidaa ku shaqeeyaan a maya enji-oyada la falgala wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka hirshabeelle kuwana mashaariicda waxay kasoo qaataan enji-oyada kale laakiin enji ona ma soo qaadan karo mashruuc oo ay la ogeen dawladda hirshabeelle waxaan kaga digaynay haddankii hore oo socday inay suurtagal ahayd oo maanta n g o aan diiwaan gashnayn oon degmada ka diiwaan gashnayn oon gobolka ka diiwaan gashnayn oo maamulkii uusan ogeyn in uusan shaqay karin annagana caqabad kuma noqonayno howlahooda laakiin waxaan rabnaa inaan saxno ma ahan meesha albaab furan oo lasoo galo laska baxa ma ahan maamulaa jira dawlaa jirta inayna soo maraan ay sharcina qaataan annagana aan ku ogaano wixii caqabad oo ayaga enjiyada soo soo food saarane aan dhankeena aan aan wax ka qabano wixii ayaga lag lagu tagayana inaan kala hadalnoo qaadno wadadaanaad maraysa inaad ku shaqaynaysa waayo marka n hadda waxa aad ka wada hadlaysaan waxay ahayd beeraleyda sidii wax loogu qaban lahaa bil matalan webigii hadda waa waa u guray beeraleydu webigay ku tiirsanaayeen marka ma ka wada hadsheen qorshe deg deg oo beeraleyda lagu caawinayo
haa hadda waxaa socota biyo dhaaminaa socoto meelaha qaarkood laga bilaabay beledweyne iyo jawaarba walow dad ganacsatada iyo abaabul maamulada degmooyinka iyo ay sameeyeen oo annagana dawlad ahaan aan ka qayb qaadanayno waxa waxaa soo dhow xilligii guga ayaa soo dhow ejiooyada waan ognahay beeraleyda weligii maanta waxawaaye waa qalalan yahay gudigiisa ku cayaaraya laakiin xilli fasalka oo oo ay ku xisaabtamaan beeraleyda waa bisha maarso ayaa waxaan filaynaa sida aan ilaahay subxaana watacaala uga daranay xilliga guga in aan helno biyo nagu filan oo weligana aan ka heli doonno biyo ku filan marka in laisu diyaariyo tacabka guga oo beeraleyda yaryareed oo maanta abaar iyo yani kala go- uu ku dhacay in enjiyooyadaasi annagoo iskaashanayna loo diyaariyo falkii laga kaalmeeyo oo dhinaci beeraha la falo tacabka ugu horeeyo abuur sidii loogu heli lahaa jiilkii qalabkii yaambadii masaartii waay wixii oo kale si loo helo hay-adahan hadda aad la hadasheen marka laga gudbo idinka heer dowlad goboleed maadaama aad tihiin waxa aad qorshayseen oo beeraleyda aad ku caawinaysaan idinkoo ama kaashanaya dowladdii dhexe ama dadka deegaanka alxamdulilah waxaa jira qorshe balaaran oo loogu talagalay horumarinta beeraha oo aan iska kaashanayno enjiyooyada caalamiga iyo dowladaha deeqda bixiya waxaan ka qayb galnay hadda wasaaradaha beeraha ee dowlad goboleedyada iyo wasaaradda beeraha ee federaalka ay garwadeen ka ahayd shirar isdaba jooga oo aan kaga hadlaynay sugnaan cunto sidii soomaaliya ay ku gaari lahayd waayo waxaan leenahay dhulbeereed baaxadiisu ballaaran tahay oo oo dalagyo badan ay ka baxaan si dalageena uu isku filnaasho local foodkana aan dhiirigelino sidii dadweynaha ay u baran lahaayeen oo looga bixi lahaa cuntada dibadda laga keeno marka shirarkaas oo dhan waxaa lagu soo hadal qaadayay in la kobciyo oo la dardargeliyo beeraleyda yaryar insha allah bishan maarso haddaba aan kula hadlaayo bishaan badayaaqadeeda todoba iyo labaatanka waxaan ka qaybgeli rabnaa mashruuc muddo lasoo waday oo ka bilaaban doono gobolada dalka oo looga lagu horumarinayo beeraha mashruucaas oo ay naga kaalmeynayso e-u-da waay ayna hergelinayaan n g o-yo caalami ah sida n g o la yidhaahdo aadan smith waay sach waay marka n mashaariicdan hay-adaha caalamigu idin siinayaan ma wasaaradda beerihi ee federaalka laydin soo marsiinaya mase toos baad ula xiriireysaan
sidaad ka warqabtid dalka wuxuu leeyahay dawlad dhexe dawladdaas dhexe ayaana mas-uul ka ah uqeybinta kheyraadka dalka wasaaradda beeraha federaalka wasiirka beeraha jamhuuriyadda federaalka hadda wuxuu ku maqan yahay booqashooyin uu kusoo marayo dalka dibaddiisa oo uu soo maray wadanka talyaaniga uu soo maray khartuum uu shirarkaga soo qayb galay dawladda dhexe ayaa ka mas-uul ah xiriirada caalamiga inay ayada calaaqaadkaas ay soo xirto balse garoonka lagu lahaa oo dawladda dhexe ay ku cayaari lahayd waa dawlad goboleedyada oo mashaariicdaas lagu fulin lahaa laga hirgeli lahaa ugu dambeyn dadku waxay u baahan yihiin inkastoo wasaaradda biyahana ay ay si si un ula xiriirto webiga ka agdhow ee beeraleyda ah marka webiga uu guro biyo inay helaan iyo ceelal marka wasaaradda beeraha ee hirshabelle arrintaasi maxay ka qabanaysaa iyadoo la kaashanaysa ama wasaaraddii biyaha ee heer dowlad goboleed ama tii heer federaal ama caalamka iyadoo dowladda federaalka wasaaraddeeda beeraha ama biyaha kala hadlaysa maxay dadka beeraleyda u qabanaysaa marka laga hadlayo webigo xilliganba guran iyo waqtiyada joogtada ah ee- ee waayahanba webigu guray
runtii eh, dowladdu waa silsilad isku xiran oo aan kala maarmin hay-adaheeda ee dowlada ee ay ka tirsan tahay ee ah wasaaradaha wasaaradda biyaha wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda beeraha waxaa ka dhexeeya xiriir ah Eh, webiga hadda sidaad ka warqabtid waa guray meelaha qaarkood waxaa ku jiro biyo wasaqaysan oo eh, ay sababeen shuban biyood oo maanta cisbitaalada ee buluburta faladweyne jalalaqsi jowhar balcad ay jiifaan dad l- kusoo eh, tabaaloobay biyihii ay cabeen arrintaasna wasaaradda caafimaadka eh, iyo iyadoo kaashanayso hay-adaha kale in la- biyahaasi la sifeeyo ceelal eh, ka qodanna in la siiyo coloriin si looga hortago eh, shuban biyoodka wasaaradda biyahana waxay ay ku tala jirtaa ama ay qabatay eh, biyo dhaamintan hadda iyadaa liidarka ah eh, in ummadii biyo la gaarsiiyo oo ceelal loo helo oo riig ah waayo eh, wa- dadka ku nool eh, webiga jiinkiisa biyo la-aan ma qaban jirin oo oo xoogga waxaa la saari jiray wa- ee, gobolada ee, dhinacyada ee ee xareedda ah oo roobka ee beeraha ku waraaba laakiin hadda waxaad moodaa webigii sanadahan dambe cimilada adduunka oo isbedeshay iyo cilad kaloo farsamo oo jirto oo dhanka etoobiya ah in webiga uu uu waxa noqday mid guray saa awgeed loo baahan yahay in beeraleyda ay helaan ceelal ay ku samata bixiyaan waxaa kaloo la sameyn rabaa haddii al yidhaahdo eh, in laisku dhafo eh, xoolo dhaqashada iyo beeraha eh, eh, oo taasoo oo kabi karta qofka haddii beertii uu xoogaago eh, ku noqoto eh, dalagii uu dib u dhaco inuu xoolihii u baxsado xoolaha markii ay wax ka noqdaan haddana abaar dhacda inuu beerta u baxsado arrimahaasna waa ku tala jirna haddii al yidhaahdo